wayuطlaqu nafsa nafka waxaa kaloo lagu iطlaaqa calaa maa dalla lafdi kasta oo aya macnan kutusa ama kitaab ha noqdo ama suna ha noqdo ijmac ha noqdo qiyaas ha noqdo wax kastaba oo dilaale iyo macno yeeshana nas waa loo isticmaalaa wa fi kalaami lwaxyi macnaha faad kalaamka waxyigana nas waa loo isticmaalaa oo nasunusuus marka la yidhaahdo nasu kitaabi waa nasu sunnati iyadana waa la yidhahda kalaamka waxyiga rabbi jala wacaala ama qur-aan ha noqdo ama sunna ha noqde iyadana nas waa la yidhahdaa halkan waxaan kaga baxaynaa qeybka macno kaloo dilaalata lafdiga nas isticmaalaadkiisa oo halkaa inagu sheegay kadibu masale kale u gudbay oo mantuuqa la xiriirta oo culimmadu ay isku hayaan mantuuqa hadda aan soo maray almantuuq sarix baa la yihahdaa midka cad macnihiisa markii la yidhahdo casharatun kaamilatun miata rajulin jaa alqawmu inay wada yimaadeen waa suuragal lakin qaali ma maqan yahin suuragal way laakin daahirka macnaha ka muuqda dadka inay wada yimaadeen way haddaba lafdiga waa ku cad yahay macnihiisa oo sariix wey waxay isku qabteen haddaba qayb aan sariix ahayn oo mantuuqihi ma jirtaa mise ma jirto culimada qaar waa diideen oo waxay yidhaahdeen wax halaalay waxii mantuuqihi waa wada sariix wixii aan sariix ahaynna mafhuumka ama wuxuu gelayaabay yidhaahdeen baabulqiyaas arrintaa khilaafkaasu ishaaray oo wuxuu yihi walmantuuqu hal maa laysa bisariixi fiihi qad dakal walmantuuqu mantuuqa hal dakala ma galay fiihi ay fi lmantuuqi ma galay maa laysa waxaan ahayn bisariixi sariix cad waxaan ahayn oo mantuuq ahay ma jiraa wax lafdiga laga fahmayo qaarkiina uu maqsuud min alafdi yahay mutakalimku u qastay qaarna aanu maqsuud ahayn oo saddex arrimood tusaale uu ka sheegi doono wuxuu yihi qeybtaas wuxuu rabaa inuu yihahdo culimmadu waa isku khilaafeen haddii saa la yidhaahdo waa tacriifkan soo tacriifinay mantuuqu wax sariixaan ahayn ma garo haddii la yidhahdo saa hore usoo sheegna wey haddii kalena qeybtan soo socota oo la yidhaahdo dalaalat liqtidaa iyo dalaalat lishaara iyo dalaalat limaani watanbiih saddexdaasaa soo gelaya buu yiri wuxuu yihi hal manduuqu manduuqi hal maa laysa wixii aan ahayn bisariixi sariix fiihi isaga qad dakala ma galay oo ma ku jiraa mise kuma jiro qawlaani liahli lcilmi fii nadarihi alcilmu cinda allah markii tasarufka usuuliyiinta iyo culimada aada eegto qeybtan soo socotee halkan uu ku sheegi doono waxay kamid tahay min baabi lmafhuum awaan qiyaaska oo mantuuqa kamid maaha sidaa darteed waxay ku sheegaan qaybo kamid a alimaam tanbiih oo kaleeto almaslaku thalis min masaalik alcilla cillada masaaligteeda kamida ay ku sheegaan haddaba kuwii hayri sariix ahaa yuu halkan ku tiriyey od wahwa dalaalatu iqtidaa'in an yadul lafdan calaa maa duunahu laa yastaqim dalaalatu luzuumi tika labaad buu sheego milu dati ishaaratin ta saddexaadna kadaaka lima aati way markaasu ishaaradii iimihii labadaba sii tacriifiyey abyaada saddexda ee ka dambaysa wuxuu yihi wahwa ka aan sariixa ahayn dalaalatu iqtidaa'in dalaalada uu hadalku keenayo way dalaalatu liqtidaa midda la yidhaahdo way dalaalatu liqtidaana waa dalaalada hadalku waxa uu keenayo hadalku arrin uu ku tusayo inay halkan ku jirto ay ka xadfan tahay ama qarsoon tahay way tacriifka dalaalatu liqtidaa muxuu yahay haddaba an yadul inuu ku tuso way lafdun lafdi lagu hadlay oo sariixihi calaa maa shay inuu ku tuso xadfan duunahu isagaa qadar la-aantiisana laa yastaqil aanu hadalkii gaar istaagi karin wuxuu leeya waa in ele lagu hadliyo lafdi lafdigaa lagu hadlayna uu ku tuso macno qadaran oo isaga la-aantii aanu asaxayn hadalkani imaa sharcan wa imaa caqlan imaa sharcan yaanu asaxaynin oo hadalkii uu been noqonayo haddii aan wax lagu darin uliyadin markuu nabiga weydiiyey aqasurati asalaatu am nasita ya rasuul allah subkaa ma ahal maanta misalaadii baa la gaabay annagu laba ragcoo intuu tukada atixiyaasaduu ka kacay meesha inagu wuxuu yihi lam ansa walam tuksar riwaadka qaarkood kullu dalika lam yakun intaa midna ma dhicin waxaan leenahay ma dhicin wuxuu uga jeedaa fii danni hadalkaasi wuxuuna tusay fii danni daliidin wuxuu yihi balaa qad nasiitu ahal maanta labaduba waa kii dhamaystiray haddaan nidhaahno fii danni ma ahe waan hubaa wey fii danni haddaanan qadarin hadalkii been buu noqonaya nabiga calayi sala slam inuu been sheego mustaxil weeye sharcan saas darteed kullu dalika lam yakun lam ansa walam tuqsar inaan macno qadarna weeye ah fii danni macnahaasi siyaaqa hadalkaa wuxuu ku tusay inuu waxadfan jiro an yarul lafdun calaa maa duunahu laa yastaqin waxaa lamida qawluhu tacaala xurimat calaykum umahaatikum hooyooyinkin baan idinka xaaraantinimeeyey waan idinka xaaraantinimeeyeyda hadalka waxbaa qadaran waayo sharcan waxaan ognahay hooyadaa inaad taabata xaaraan kaama hooyadaa keligii inaad ma wada joogtaan iyadoon cid kale idinla joogin xaaraam kaama maxaa xaaraam ka ah marka hooyadaa ku saabsan nikaaxu ummahaatikum way haddaba hooyooyinkan inaad guursataan baa xaaraam idinka waay taxriimka sharcigiihi wuxuu ku tacalluqa afcaasha waa kaan soo maray walaa yukallifu bigayri lficli baacisu alambiyaa warabu lfadli hadalka haddaba xadfana nikaaxu ummahaatikunna hadalka siyaaqiisaa keenaya an yadul lafdun calaa maa duunahu laa yastaqil waxaa kaloo kamida amsiladeeda rufica can ummati alkhata walnisyaan wamastukrihu caleyh ummadayda waxaa laga dhaafay khatai gafka halmaankii iyo wixii lagu qasbay ruficada haddii la yidhaahdo laba macno waa so laba macnoa mid ah in la yidhaahdo maba gafayaan mana halmaamayaan mana la qasbayo arrintaasina arrin waaqicoo jirta maaha sharcanna looma jeedo saa darteed hadalka waxbaa xadsan baan leenahay ninla dhacayninba mise waa ismigiisii xataa mu-aakhadadii qofkii wixii uu ku qaldamay ee uu qof ka jebiyey xaqiisi waa lagu leehay wixii lagu qasbay inuu xaqa aadamaha jebiyaay addaruuratu waa kan la yidhaahdo laa tubtilu xaq algayri xaq algayr ma buriso ama ninkii mukraha amaama mukrihi midkood baa laga qaadaya haddaba maxaa la caasiyey wixii lagugu qasbay dambi kuma dhihid wey waxaad halmaantay salaadii waad soo tukan kaa dhici mayso laakin dambi kuma dhihid marka saa darteed waxaa la rafiica can ummati alkhata walnisaar wamastikri caleyh ismigiisa iyo dambigii baa la rafciyey sida qawaacida shariicada nusuusta kale marka loo keena ay ku tusayso marka hadal xadfan weeye can ummati alkhataw ay ismu lkhatai walnisyaani wamastukriu caleyh intaas oo dhani waa tusaaleyo kamida tusaaleyo hadalka uu keenayo in wax qadarin qadaran yahay saa darteed bu wuxuu yihi iqtidaa dalaalat liqtidaa waxaa la yihahdaa an yadulla inuu kutuso lafdun lafdi calaa ma erey xadfan iyo macno xadfan oo duunahu macnaha la-aantiis laa yastaqil hadalkii aanu gaar u istaagi karin oo macno muctabar aanu yeelan karin waxaa kaloo keeneen caqlan in macno xadfan xadfan jiro was'al ilqaryata alatii kunaa fiiha waalceera alatii aqbalnaa fiiha waxaad weydiisaa alqarya qaryadana waxay yidhahdeen gidaarada la yidhahdaa saas darteed gidaarada wax weydiy inaan loo jeedin qof kastoo caaqilihi waa garanaya ee ahla alqarya ahla xadfan waxay yidhahdeen sidoo kale walciira alati ciirta waxaa la yidhahdaa awrta iyo geela ragan baa la yidhahdaa awrta iyo geela inaan wax waraysada lahayn oo wiilashu aabahooda ayna ku lahayn iyo caqligu keenay ee dadkii watay weydiy wey iyadoo arrintaasi khilaafka ka jiraayey ee laysku haysta uu yahay qarya maxaa la yidhahdaa iyo ciir ciir geel iyo dadka wataa la yidhahdaa hadaba intay ka suuradal tahay baa loo jeedaa oo lafdigana dadkii iyo gaadiidkii iyo dadki iyo guryahiiba ku wada tusaya iyo maya asalku guryihiiba kutusaya iyo iyo gaadiidkii dadka kalena caqligaa lagu garanaya in loo jeedo ala kulli xaal waata usuuliyiintu ay ugu mithaaliyeen haddaan haddaba ogaanay dalaalat liqtidaa inay tahay lafdigii inuu hadal uu keenayo xadfan uu jiro iqtidaahu waa keenay waa dalbay marka hadalkan wuxuu dalbayaa wax xadfan oo isaga la-aantii imaa caqlan wa imaa sharcan macnuhu aanu asaxaynin keentaanka uu keenaya haddaba dalaalatu luzuumi nooca dalaalada uu kutusayo waa dalaalatu luzuum oo ka dhalanaysa way waxaa jira halkaas haba nala dheeraatee aan leenahay saddex dalaalaha jira oo macno dalaalat lmutaabaqa iyo dalaalat tabamun iyo dalaalat liltizaam ama dalaalat luzuum labadaba la saddexaa la yihahdo dalaalat lmutaabaqa waxaa la yihahdaa ismiga loo isticmaalo macnihiisii oo kaamil ah rajul oo nin loo isticmaala la yihahdaa oo lafdigan dawaqa macnaha loo yaqaano iyo mawdica loo isticmaalaya ay iswaafaqsan yihiin dalaalatu tadamunna waxaa la yidhaahdaa in juz la isticmaalo kamid ah kulligiina loo jeedo uu soo wadagelayo oo qofka naftiisa laga sheego naftu saasay saasay leedahay intiisa kalena ay soo gelayso way tabca tahay marna waxaa la isticmaalayaa macnihii kulligaa oo muntadiq caleyhi ah marna juzi baa la isticmaalayaa inta kalena ay raacayso dalaalat luzumna waxaa la yidhahdaa wax caqliga ama sharcan lagu garan karo in meeshan uu qadaran yahay oo ka xadsan yahay oo iqtibaahan maanta gelaya noociisa masalada faahfaahinteeduna waa masale manaatiqadu ay si fiican uga hadlaan sulamka ninkii lahaa wakiilahaa dalaalat lafdi calaa maa waafaqa yadcuunaha dalaalat almutaabaqa وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم sidoo kale aimة الcaqiida gaar ahaan baabka alasmaa wasifaat markay ka hadlayaan iyo aqsaamu tawxiid calaaqada ka dhexaysa tadamunka iyo iltizaamka iyo dalaalat muطaabaqada halkana si aaday uga hadlaan culamada raxmat ullahi calayhim markuu dalaalat dalaalat iqtibaa markii uu ka hadlay iyo noocii labaad ee manduuq hayr sariix ahaa ee laysku hayay iyo wuxuu yiri iyo kii saddexaadba mithlu dati ishaaratin kada kalima aati si dalaalat liqtibahu nooc min dalaalat luzuum iyo dalaalat iltizaamka oga mid tahay waxaa kamid a dalaalat iltizaamka manduuq hayr sariix oo laysku hayana sidoodoo kale mithlu dati ishaaratin dilaaladii ishaaradu saaxiibka ahayd ee la yihahda dilaalat lishaara kadalika waxaa lamid a alimaaaati dalaalat limaa watanbiih mida la yidhaahdo labadaasina dalaalat iqtibaa waxay la wadaagaan laba arrimood inay dalaalat luzuum iyagana nooc kamida yihiin laba inay yihiin manduuq heera sariixa cinda bacdi ahli lcilmi raxmat ullahi calayhim labadii ishaaradii iyo imaa watanbiihi ayuu tacriifiyey وحرف أول الإشافة أول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم ورده ترى فأول ندهر إشارة اللفظ لفظ إنه تلماموي لما معنى لم يكن القصد ولتشدل المعين له معناها لو قصد قد علم من الأبيع نذن علم سابق يؤشر إن مقصود من اللفظ عيتاه لكن كبر ليس bimacnaa wuxuu yidhahdaa hal lafdigii inuu macno ku tuso hayra sariixa macnahaasina uu ka laazimayo lafdigan laakin qasdulmutakalim aynan ahayn sida ilahi subxana watacaala markuu yihi uxilla lakum laylata asiyaami arafata ilaa nisaa'ikum haweenkiina habeenkiina u tagtaan way idin banaanta habeenkiina ilaa tuluuci lfajri wey haddaba qubayla duruuci alfajri fajarki intaanu dhalan wax yar sakana ama daqiiqada ka hor haddii qofkii iyo ninkii haweenkii gogol isugu tagaan waxaa ka laazimaysa in fajarkii u dhasho isagoo janaabo qaba ama laba waliba ay janaabo qabaan marka waxaa ka dhalanaysa maadaama wixii qofkii wax loo idnay sameeyaay aanu madmuun ahayn lagana reebin inuu aakhir laxadaat min alleyl jimaac sameeyaan dadki iyagoo junub ana waagii u beriyo way ku soogi karaan markaas ilaan marku waagu beriyo subaxa dhasha kadib umbaaye jamaaci laga xarin xaramtinimeeyey marka aayaddan mid way kutusaysaa oo lafdiga daahirkiisa sariixa wey dilaalata mutaabaqayna ku tusaysaa habeenkao dhan inay ninkii haweentiisu banaan yihiin ilaa aakhir laxdati min waxaa ka laazimaysa oo ka dhalanaysa macno aan macnihii aayadda loo keenay looga hadlaya ahayn aayadda waxaa laga hadlayay goormay ninkii haweentiisu banaan yihiin ramadaanka goormayna isu banaaneyn laakiin waxaa ka dhalanaysa markii ugu dambaysay isu banaaneen hadday arrintii sameeyaan in janaabo iyagoo waag u baryo haddii waagii u baryo iyagoo janaabo qabana soonkoodi inuu asaxayo haddaan asaxaynin ka fogaada la dhiraa marka qofkii uu waagu u baryo isagoo janaabo qaba inuu soonkiisii ansaxayo markaa kadib inuu ka qabaysanayo haddaanu intii waagu baryo kadib wax samaynin yaa laga faa'iidaysta aayadaana waxaa lamid a ilahi subxaana watacaala wuxuu yihi waxamluhu wafisaaluhu halaathuuna shahra ilmaha uurkiisa calalkuboodkiisa ilaa naaska laga gooyo soddon bilood wey laba kala qaadin imisuu uurku noqdaa imisaasa goyn naaska goynta noqota aayad kale waxay tidhi wafisaaluhu fi caamayn laba sano ayuu naaskaga go-a soddonkii bilood waa laba sano iyo lix bilood laba sano ayaa nuug marka go-itaankii gaar loogu saaray haddana aayad kale muddatu ribaac baa laga hadlayay mid kalena waxaa laga hadlayay jumle ahaan intay isku yihiin marka labada aayad la isu keeno ee la kala gooyo maxaa soo haraysa lix bilood aqalulxamli inuu yahay lix biloodna halkaas ayaa laga qaatay laakiin macno ujeedada loo keenay oo siyaaqa laga hadlayay maa haddaba dalaalo luzuum way oo ka dhalanaysa laakiin macnaha aan loo qastin hadalkana aan loo keenin mutakalimka qofka hadlayana aan maqsuud bilasara u ahayn lakin hadalka soo raacaysa fa awalun midda ugu horeysa ishaaratu lafdi lafdigina ku tilmaamo way lagu hadlay lima macna lam yakun aanu ahayn alqasdu ulajeedada lahu macnaha loo qastaayey alculim mid la ogaaday oo asaalatan iyo asal looga jeeday noocaasi haddaba ma mantuuq hayr sariixa mise min baab almafhuum iyo baab alqiyaas bay gelaysaa oo masale khilaaf dalaalatu limaai waltanbiihi fi lfanni tuqsadu ladaa dhawihi an yuqrana alwasfu bixukmin in yakun ligayri cilatin yacibhu manfatin halkan wuxuu ku tacriifiyey dalaalat ima wtanbih marka hore wuxuu sheegay farqiga iyada iyo dalaalat lishaara udhexeeya dalaalat limaai wtanbih dalaalada la yihahda alimaa wtanbih fi lfanni fannigan usuulka tuqsadu waa loo jeedaa ladaa daawiyihi dadka ku hadlay waa maqsuud lilmutakalim wuxuu leeyahay dalaaladeedu ima watanbih dalaala tabaca maaha ee dalaala asliya weyn lafdigana sariix kuma aha waana maqsuuda waa farqiga udhexeeya ishaarada iyo imaam tanbiih hore waxa weeye waa tabici maqsuuda aslan maaha tanna maqsuud asaaratan wey laakiin lafdigu maan ku caddayn bay ka laazimaysaa maxay tahay haddaba tan noocaasay sheegaysa an yuqrana alwasf wasfigii in lala xiriiriyo wey bixukmin xukun laga xiriiriyo in yakun hadduu yahay la xiriirinkaas xiriirkaasi ligayri cilatin cilad mid cilad la-aan oo saamayn unan ku lahayn yacibhu waxaa ceebeynaya manfatin ciddii fahmaysa wax fahmaysa waxgarad oo dhan iyo dadka cuqaladiihi ay hadalkan ceebeynayaan ay leeyihiin ma habboonin marka haddii la yidhaahdo ninkii waxaa sameeya hala dilo dilku waa xukunkii wasfi baa lala xiriiriyey oo fal uu sameynaya haddii dilkaasi sababka keenay iyo cilada loo dilayo aanu falkaa ka hore la sheegay ahayn waxaa loo keenay oo isagiiyo dilka laysugu xiray nin kastoo caqli cule waa nagala tago waxaa caqli maahe waxaa kamid ah wasaariqu wasaariqatu faqtacu aydiyahuma ninka iyo haweentii waxada gacanta gooya gacan goynta haddaba xukunka lays amray wey maxaa loo goynaya ciladu waa xatooyada haddaynan xatooyada ahayn sababka loo goynay maxaa tatuugada loo keeno iyaga gacanta laysu daba dhigay waa wasfi intii la sheegay saariqadii oo kaleeta xukun goyntii oo kaleeta la daba dhigay waxaa kaloo yihi azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhuma mid kasta jeedla haddaba jeedalku waa xukun maxaa loo jeedayaa haddii waa zinada ay sameeyeen haddii la yidhahdo zinada iyo jeedalka waxba isaga dhan maa oo looma keenin jeedalkani zinada laysuguma xirin inay sabab isu yihiin darteed qof staa caqli leh wuxuu garanayaa inuu hadal khaladaya waxyaan qofka hadalka ku hadlay qof wax fahmayo waacayo caaqila soo maaha arrintaasuu tilmaamaya waxaa lamid ah ninkii nabiga intuu sooma u yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo sooman haweenkii u tegay oo rasuulka ilaah yii waxaa waqactu calaa ahli fi nahaari ramadaan nabi wuxuu atiqara qaba luqun xere ninkani dhicitaan hayaanuu maalinimo u tegay ramadaan buu sheegay xukna waa la saaray haddaba cidku raqabaha maxaa ka dhexeeya iyo haween naag loo maalinimo ramadaan loo tegay haddaan waxba ka dhexaynin dadka kale maxaa loogu waajibin waaye maxaase la isu dhaco dhigay labadan inay sababka keenay cidku raqaba taa yahay baa la garanaya an yuqrana alwasfu in lala xiriiriyo bixukmin xukm lala xiriiriyo in yakun la xiriirintaasi hadduu yahay ligayri cillatin cillad aanu ahayn sababka keenay xukunka aanu ahayn yacibhu u ceebeynaya hadalkaas manfatin qof kastoo caqli leh ou leeyahay hadalkan adfaan lagu hadlay saa way macnihiisu saasaana looga jeedaa marka laleeyahay wasaariq wasaariqu faqdacu hadal maqsuuda wey inay sabab u tahay laakiin lama dhihin xatooyada gateed u gooya lama cadayn carabka laguma dhufan insha allahu tacaala faahfaahinta alimaa watanbiih almaslak athalit min masalik alcilan u tegi doonaa markan adinku uu leeyahay raximah allahu tacaala والثالث الإيم اقتراء الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته لم يفد ومنعه مما يفيد إلى آخر كابيابا ينمتك دونا إن شاء الله تعالى ففاينتيس كذب وحوق الدي مفهومك haddaba manduuqii haddii la yidhi labaa loo qaybinayaa sariix iyo hayru sariix oo qayb la isu khilaafsan yahay mafhuumkiina labuu u qaybsamayaa muwaafaqa iyo mukhaalafa oo qayb la isu khilaafsan yahay lafdigu haddaba dilaaladiisu waa laba nooc dilaalatan fi maxali nudqi iyo dilaalatun fi hayri maxali nudqi hadalkan lafdigan erey ka dhawaaqaya iyo erey laga fahmayo ka dhawaaqaynin laakiin lafdiga dhabarkiisa ka muuqda kan kale ka muuqda dherarkiisa waana waafaqsanaan karaa xukun ahaan waana khilaafsanaan karaa oo xukun ahaan waa ka duwanaan karaa saa darteed ba waxaa la yihi mafhuum lmuwaafaqa iyo mafhuum lmukhaalafa bimacnaa mafhuum xukunkan manduuqa waafaqsan xukun ahaan iyo mid xukun ahaan khilaafsan arrintaasuu ka hadlay laakiin qaybta muwaafaqa ah oo la isku haysta maqdaabulqiyaas baa mise maaha iyana waa arki doonaa waxau yihi naadimku raxima allahu tacaala وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا وقيل ذا فحوى الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتدي دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي وهو الجلي تعزى لدى أناس وقيل لللفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز انت صوحك لي مفهوم في الموافقة وغير منطوق كان منطوق هين هو إسال المفهوم مفهوم إلى هذا الكلام الطبيعي منه حاكمده الموافقة مفهوم الموافقة والحكم كذا حكم المسكوت وافقسين منطق وافقسين يعي يا كمده المفهوم الموافقة وحال إلى ذا waxa uu xukumkan maskuudkihi muwaafiqan lilxukmi lmantuuqi uu yahay sida uu tacriifin doono ictaahu maa lilafdati lmaskuuta odhi doono qul waxaa tirada macluuman arrintaan in la yaqaano way waaska takmiilat lbeyt arrinta inu qaybtaa kamid tahay waa la yaqaanaa haddana wuxuu ka hadlay mafhuum lmuwaafaqa waa ismi uu leeyahay noocaas asmaa kale uu leeyahay oo lagu itlaaqo yusma waxaa kaloo lagu magacaabaa bitanbiihi lkhitaabi tanbiih lkhitaabna waa la yihahdaa warada waxaa soo aroortay oo kaleeto faxw lkhiaabi faxw khitaabna waa la yihahda mafhum muwaafaqa faxw khiaab tanbih khiaab labada waa la yihahda isman lahu ismigadaa fi lmuctamad ee fi lqowl raajix qowlka raajixa halkaa wuxuu ishaaray khilaaf wawarad faxw lkhiaabi faxw khiaabna mafhum muwaafaqahoo dhan oo wada socdaa la yihahdaa labadiisa qayboodaan arki doono mise qayb isaga kamidaa la yihaahdaa waa masalo inoo iman doonta oo uu ka hadli doono wax yar kadib marka wuxuu yidhi isma waxaa lagu magacaabaa bitanbihi lkhitaab magaca tanbihi lkhitaabna waa la yihahda sida mafhuum muwaafaqa oo loo yihahdo wawarada waxaa soo aroortay faxwa lkhitaabi faxwa lkhitaab la yirahdana way soo aroortay isman lah isaga ismi oo mafhuum muwaafaqa fi lmuctamad ay fi lqowl raajix sida qowlka raajixa laakiin haddana waxaan arki doonaa ereyga tanbihu lkhitaab la yidhaahdo ina mafhuum lmukhaalafaha laftiisa tanbih khiaab la yihahdo marka haddaba tanbih khitaab waa magac caam ah ومفهوم الموافقة لoo isticmaalo مفهوم المkhaaلفana loo isticmaalo waxaa kaloo soo aroortay in la qaybiyo مفهوم الموافقaha laftiisa oo la yihahdo أwlى iyo musaawiga uqaybsamaa awlahana waxaa la yihahdaa فaxd الkhiطاab musaawigana laxn الkhiطاab baa la yihahdaa sida beyd kadib inoo sheegi doono maanta tacriifkiisa dhaba muxuu yahay wuxuu bilaabay inuu tacriifiyo mafhuum almuwaafaqa waxaa la yidhahdaa buri mafhuum almuwaafaqa tacriifkiisu icطaau maa lilafrati lmaskuuta min baabi awlaa nafyan aw thubuuta icطaau maa shayga sugnaaday in la siiyo way lilafrati lafdadan lagu hadla ee mantuuqa almaskuuta ka laga aamusayna la siiyo icطaau ma macno in la siiyo iyo xukum xukunkaasoo lilafdati lafdada usugnaaday manduuqa ah almaskuuta ka laga aamusayna la siiyo wixii manduuqa lafdiga usugnaaday xukum ahaa in maskuutkiina lala siiyo xukunkaasi min baabi awla si kasii habboon loo siiyo nafyan isaga oo diida aw thubuutan ama sugnaanshaha xukumka mantuuqi ama salbi ama iijaabi ha noqdo ama xugun la isbaatinayo ha noqdo ama xugun la nahyinayo ha noqdo oo la nafyinayo wuxuu halkaa ku tilmaamay haddana mantuuqu inuu maskuudku inuu qeyb kamida tihi awlaa bilxukmi min almantuuq ay tahay ilahi markuu yihi falaa taqul lahumaa ufin ufa ka oranin hadal ay karaahaystaan ha ku oranin hadal dhibay ha ku dhehen haddaa garaacdo ama dishaba ka waran min baabi awlaa wey waxaa lami waxaa lamid a marka ilahi subxaana watacala u yihi in allaha laa yadlimu mithqaala dara dara wax u dhigma alla dulmin maayo waxaa min baabi awlaa oo axraa ah wax dara ka weyn oo buuro u dhigma inaanu dulmin waxaa lamid ah min ahli lkitaabi man in ta'manhu biqintaarin yu'addihi ilayka waa isbaatki waxaa loo sugay amaane ah ilaa maal badan haddii lagu aamino inayna khiyaanayn min baabi awlaa oo axraa shilimaad iyo dhowr shilin iyo misqaal dara iyo dirham haddii lagu aamino inay sidii amaanadii ugutaan wuxuu yihi hadalkaasi waa hadal mafhuuma xukunkiisuna waafaqsan yahay kii mantuuqaha min baabi awlaa waa nooc mafhuumkii kamid a waqiila waxaa la yidhi daakan awlahay saxwa alkhitaabi baa la yihahdaa waladii saawaa midka la simana bilaxnihi laxn alkhitaab baa la yihahdaa damiirka khitaabku noqonaya marka saxwa alkhitaab iyo laxn alkhitaab baa la kala yidhaahdaa dacahu waxaa ugu yeeray almuxtadi ninka usuuliyiinta ku dayanaya oo dariiqa usuuliyiinta haya yaa saa ugu yeeray saasay culamada qaar yeeleen haddaba halkaa waxaa noogu soo khulaaso ah mafhuum almuwaafaqa waa lafdigii mantuuq ahaa xukunkii la siiyey mid waafaqsan in la siiyo wuxuu u qaybsamaa laba qayboodoo awlaa iyo musaawi mid la siman iyo mid kaga awlaysan intabana tusaalayawgeedii waa soo maray qaybta awlaha ah qaybta lamidka ahna qaybta lamidka ahi waxaa kamid ah ilaahi subxaanau watacaala inuu xaaraantinimeeyey awlaada aytaamta maalkooda in la cuno oo yii ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman cunitaan ba laga cabire waxaa lamid a yashrabuuna ma maalahum hadduu maalkii cabitaan yaha cabaya yalbasuuna hiyaabahum dharkooda iska xiranaya yaskunuuna buyuutahum guryahooda degaya arrinta saas oo kaleeta ah maalkee laga khasaariyo manfacadiisiina laga intifaacsado way waxa laga hadlayo marka xukum waaxid wey nafyi faariq waxyaabaa waxba kala duwanayn wey intaa marka uu sheegay iyo wuxuu sheegay in khilaaf ka taagan yahay noocani ma min almafhuumba mise maaha dalaalat lwifaaqi dalaalada muwaafaqada ee mafhuum muwaafaqada ahi lilqiyaasi qiyaas wahuwa aljeliyu waa qiyaaska jeliga la yidhaahdee yaa tuczaa loo tiiriyaa oo loo nisbeeyaa ladaa unaasib dadka qaar kamida oo ahlulcilmiga imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi iyo jamaaca usuuliyiinta kamida oo shawaaficda u badan waxay yidhahdeen noocan muwaafaqadiihi waa min baabi alqiyaas daraalat lafdi maaha ee waxa weeye kan laga sheegay yaa ka kale looga qiyaasanayaa biitixaadi alcilla maadaama uu baabi awlaa noqon karo mid qaybna nafyi lfaariq qaybta la yidhaahdo ay tahay qiyaas jeri oo daahira la yidhahda marka alqiyaas aljari waxaa u yaqaanaa mafhuum muwaafaqada imaamu shaafici iyo ragga asxaabtiisa kamid ee ku raacay iyo ciddii kale saa la raajix noqotay jamhuurta usuuliyiinta kalena waxay u yaqaanaan mafhuum muwaafaqadu inuu qayb almafaahiim kamid yahay wamin hunaa waxaad ka garanaysaa wahmiga ama dulmiga ka dhacay alxaafid ibn xasm raxmat ullahi calayhi marka masaladan lagu dulminayo falaa taqul lahuma uffin leeyahay qaacidadiisu maadaama qiyaasuu diiday waxay keenaysaa in la baneeyo darb alwaalideyn isna ma banaynin saa darteed qiyaaskii uu ku cabafaray si uda sogeyn waxaa weeye arrin aada khatar u a ibtilaa ku away ibnu xasm raxmatullahi caleyh ibnu xasm wuxuu kamid yahay madhabka qaba in dilaala lafdiya uu yahay wixii ka badan ama qeybta mafhuum muwaafaqada la yihahdo dilaala lafdiya inay tahay buu qaba marka adigu haddii aad qabto qiyaas baabul qiyaas inay tahay isaga inaad ku xambaartad madaxa ugeliso dusha ka saartahay ma haboona waqiila lilafdi maca almajaazi wacasbuhaa linaqli du jawaazi wuxuu keenay iyadana qowl kale oo qaybtan mafhuum muwaafaqada ah ku jira oo qolada mafhuumna maaha qiyaasna maaha ee waa mid saddexaad taa saddexaad ay yidhaahdeen waxaan ku jamcinaynaa labadii qowl waxay yidhahdeen dhinac waa ka lafdiya oo lafdigani waa tusay dhinacna ciladii qiyaaska ee looga qiyaasanayo bijaamici aladaa falaa taqul lahumaa uffin iyo bijaamic maalkiisii xaqiisii in la itlaafiyey bijaamic akligii iyo shurbigii iyo exraaqii iyo daditaankii iyo xirashadii maalkii aytaantii mihqaalu daratin inuusan waxba dulmiyeynin oosan dhaalin ba ahayn aslan bijaamic cadami dulmiga ahaa iyo tanazuh can dulmi binisbati lilahi jala wacala bijaamic ihbaati alamanati wamin ahli kitaabi man in ta'manu iyada ciladii ay waaxida tahay ya waxaan leenahay marna dhinacna waa ka lafdiya dhinacna waa ka majaaziya oo majaaz wey majaaz waxay u tahay markii laleeyahy falaa taqul lahumaa uffin uffintan looma jeedo lafdiga daahirka ka muuqata oo maxaa loo jeedaa ay falaa tu'dihimaa baa loo jeedaa oo lafdigana wixii ada iidaa oo dhan laga qaadanaya oo uffintii waxaa looga jeedaa bimacna aliidaa baa looga jeedaa iidaana waa ciladii labadiiba hadala rabaan inay isu geeyaan oo ay dhexda keenaan waqiila waxaa layidhi lilafdi lafdi maca almajaazi majaaz lagu daray iyay usugnaatay oo lafdigi iyo majaaz haddaba majaazkaasi noocee way wacaswuhaa majaaznimadeeda in loo tiiriyo linaqli in laga soo guriyo macnihii asalka haduu jawaazin waa banaanya oo waxay leeyihin curfiga ayaa lafdigii naqliyey sida alghaa'ib meesha godan loo dhihi jiray si saxara meelaha godan loola geli jirayna saxarada lafteeda haa'ibka loo bixiyey innagana suuliga aanu niraahna hiil suuliguu jira suuliga saxaraa lala galaa saxaru ujia saxaru aayay aad ka xishooto suuligu jira waa laisla garanaya suuligii baa saxarada loo isticmaalay haddaba maadaama waxay curfigiiba ereygii ufintii waxaa usoo qaaday ka bedelay ufintii la yaqiinay ee luqad ahayd ee wuxuu usoo bedelay bimacna aladaa oo ciladii ahayd lagu jamcinayay hadda bimacna aladaa hadduu noqdo lafdi caam ah yuu tusayaa majaazku wuxuu ka soo galay bay haddaba yidhaahdeen in uu yahay lafdigan taafiiskii khaas uruuja bihi lcumuum oo jamiic ladaa loo jeedo naqligaana curfigaa naqliyey wacaswuhaa in loo tiiriyo linaqli ay naqli lcurfi lafdigii inuu ka naqlay macnihiisii khaaska ah ee macnaa caama u guuriyey lu jawaazin mid banaa wey qolaa banaysa qolka saddexaadna intaas wuxuu kaga baxay mafhuum lmuwaafaqa ama mafhuum dilaala lafdiya mise waa dilaala macnawiya oo majaaz weeye oo cila cilaa jamcinaysa mise waa dilaala lafdiya majaaziya la yidhaahdo oo nooc saddexada saddexdaa qowl ku keenay mualifka naadimki raximahullah kadib wuxuu gudbay mafhuum lmukhaalafa wuxuu yihi hayru maa mara huwa lmukhaalafa uma tatambihu lkhitaabi xaalafa kada daliilu lilkhitaabi ndaafa wadac ida saakitu canhu khaafa aw jahila lxukma aw natqun jalab lisuri aw jaryin cala aladi halab aw imtinaanin aw wifaaq alwaaqici waljahri watakiidi cinda saamici ilaa akhirka abyaada mafhuum lmukhaalafihi ayuu halkan ku tacriifiyey awalan haaniyan waxa ku ta wuxuu sheegay asmaadiisa loo isticmaalo haalisan mawaanicu ictibaari lmafhuumi mafhuum mukhaalafaha waxaaba mawaanicda hor istaagi kara inaad mafhuumka ictibaarisood qiimayso yuu halkan kaga sheegay iyona sideed waxau ku bilaabay tacriifkii wuxuuhi wakayru maa mara kaaina soo maray ee mafhuumu lmuaa muwaafaqada aan ahayn huwa almukhaalafa mafhuumu lmukhaalafa wey mafhuumu lmukhaalafana waxaa looga jeedaa in maskuutu canhuga la siiyo xukum khilaafsan mantuuqu bihiga tusaale ahaan marka aad tiraahdo fuqarada wax sii hadalkaaga waxaa laga fahmayaa dadka aqniyada waxhaysan adan wax siinin marka xukunka dadka aad ku hadltay dhawaqaa uu sii weeye waxaan ka fahanay in kale inaan la siinin weye waa laba iskhilaafsan hadduu kaa isbaat yahay ka kale nafyi buu noqon ka kale kan hadduu nafyi yahayna ka kalena isbaat buu noqon haddaan ku ihahdo aqniyada ha siinin adoo xoola inaad qayb qaybinaya maanaa fuqarada siba hadalkay ka muuqata wuxuu bilaabo ka sheegay haddana mas'aladii labaad oo ah asmaau mafhuumi lmukhaalafa mafhuum lmukhaalafa waa hayna magacaas uma ta tanbiihu lkhiaabi magaca tanbiihu lkhitaab la yidhaahdaa xaalafahu raacay oo la jira mafhuum lmukhaalafada tanbiihu lkhitaab isna waa la yidhaahdaa sida kii horeba tanbiihu lkhitaab isna loo dhihi jiray yusma bitanbiihi lkhitaabi waa walad waa kina soo yidhi kadaa sidoo kale daliilun lilkhitaabi daliilu khitaab baa indaafa ku darmaday daliilu khitaabna waa la yidhaahdaa tanbiihu khitaabna waa la yidhaahdaa mafhuum lmukhaalafna waa la yidhahdaa haddaba waxaa ka dhexeeya magaca la yidhaahdo tanbiihu lkhitaab imaa cumuuman in uga dhexeeyo oo la isku yidhaahdo wa imaa calaa qawlin wa calaa qawlin qolana kanay u yaqaanaan qolana kanay u yaqaanaan masaladii saddexaad buu u gudbay oo mawaanicda in mafhuumkaa la ictibaariyo oo la qiimeeyo oo xukun lagu saleeyo diida waxyaa hor istaaga wadac ka tag mafhuumka qaadashadiisa ida saakitu haddii uu ninkan ka aamusay waxani canhu shaygaa uu ka aamusay khaafa ka baqay aamusitaanka uu ka aamusay hadday ibaqdin u geysay oo haddii uu sheegi lahaa oo xukunka kaloo kale sii dhihi lahaa uu baqo baqitaanka tusaalahaan waxay u qaataan nin ba hadda soo islaamay wuxuu ka wuxuu damcay inuu sabaqooyin la baxo ninbuu maal u dhiibo u yidhi dadka siisii intuu hareeraha siiriyey iyo wuxuu yidhi tasadaq bi hada cala almuslimiin muslimiinta sii hadduu soo islaamay hareerahana waa fiirfiiriyey qaraa-inta xaalkee laga eegayo lagu garanayo wuxuuna yihi muslimiinta sii hadalkaa waxaa laga laga qaadan karaa inuu maadaama hadduu soo islaamay uu ka baqayo hadduu dadka wada sii yidhaahdo in la yidhahdo ninkan islaamnimadiisu daacad amayna ahayn hadda xaaladda iyo duruufta haysata ee ku xidhan tahay haddaba hadduu ixtimaal kaa yimaado ama qaraa-in muujinaysa ay timaado waxaanu ka aamusay inuu cabsi uga aamusay inay suuragal tahay mafhuumka wax kasoo qaad malaha waayo waxaa laga yaabaa inuu rabay inuu xukunka wada caamimo laakiin arrin cabsidaa darteed kana uu sheegay kana isaga aamusay hadduu ka aamusayna wuxuu noqonayaa markaa asaakitu laa yunsabu lahu qawlun qofka aamusay qawl looma tiiriyo saasuu yidhi lama yihahdo waa maanica kuwaad haddaba alkhawfu min almaskuuti canhu inuu sheego u ka ka baqo laba maanica labaad aw jahila alxukma ama xukunku ka jaahil yahay qaybta labaadi waxaa weeye inuu ninka mutakalimkihi aanu garanaynba xukumkanu ka aamusay mas'alaa lagu weydiiyey mas'aladii laba daraf bay leedahay mid baad hubtaa midna ma garanaysid waxaad tidhi tan xukunkeedu saawey ma laga qaadanayaa tan kale inayan ahayn tusaale ahaan nin baa meel laba meelood baa lacago deyna laga qaataa labadaa lacagoodee deyntaa laga qaatana ribe iyo wax lamida saaran mid bangiyadoo kaleeto iyo isagu warkeeda iyo xogteeda qofkani hayaa marka waxaa lihi lacagaha deynka loo qaata ka waran wuxuu yihi lacagtan bangiyada deynka looga qaataay ribo wey waxaad ma ogtahay mu-asasaad iyo sharikado iyo hay-ado kale oo lacag deyna laga qaato tanna shabaxda ninkaa lagu xambaari maayo tan kale inuu qabo inay banaan tahay maadaama bangiga keliya uu yidhi oo qaydkaa u raaciyey hadalkan mafhuumha laga fahmo maadaama bangiga uu yiri ta kalena soo gelin baa laga fahmayaa laakin ku qaydkaasaasi waa lianahu yajhalu xukma almaskuuti canhu ku ka aamusi uuna garanayn haddaba haddii uu ixtimaal yimaado ninka litan inoo sheeg laakin ta kale ma ogaa ma garanaya horta hadday timaado hadalkiisaa mafhuum aha aw jahila alxukma xukunka maskuutu canhuga uu ka jaahil yahay ninka mutakalimka ee muftiga ee jawaabaya aw nutqu ama nutqigiibaa injalab soo jiiday lisu'li saaal su-aal ama nutqigan uu ku hadlee mantuuqani waxaa keenay su-aal laga jawaabayo arrin saa iyo saaca bangiyada ta laga qaata ka waran dari markaasuu wuxuu yii baashan bangiyada laga qaataayo ribo xaaraana wey kuwii kale iyadan lagama fahmayo inay xalaal tahay haba yaqaano hadduu rabo sababtoo ah su-aal la weydiiyey iyo jawaab mutaabiq lahu a keenay ama nin baa u yimid oo yidhi waxa iyo waxaas saasa sakama laga bixinaya markaasuu ninkii wuxuu yidhi haa wixii aan saa ahayn ma laga bixinaya mise laga bixinaya waa ka aamusay hadalkiisa ma laga fahmaya tan kaliya ku waajibaysaa sakadu maya sababtoo su-aal buu ka jawaabaya aw nutqu manduuqan lagu hadlay in jalaba wuxuu usoo jiidmo oo keenay lisuuli su-aalu ka jawaabay maanica afraad wuxuu yihi aw jaryin inuu ku socdo cala aladii haalab midka haalibka ama kharaja makhraja alhaalibtay dhaxan waa sidanay u badan tahay inuu qeydkaasi jiro laakiin waa dhici kartaa inuusan dhicin maadaama haalibka xaaladdu saa ay tahay qeydka haalib ahaan loogu daray waa dadka dhaqankooda iyo lisaankooda iyo hadalkoodu caadi u noqonaya xaaladana caadi haaliban saa inay u dhacdo way hadday xaalad naadir oo shaadda oo ka baxa yimaadaan taasiir ma leh qaydkaana muctabar ma aha ayuu ku leeyahay waxaa loo daliishadaa warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum rabaa-ibta waxaa layidhahda naagta qabto gabadheeda naagtaasoo guri gabadhaasoo gurigaa kusoo kortay fii xujuurikum ninka aad mas-uuliinta ka tihiin marka sida qaalibka waxay tahay ninka marki uu naag ilmada guursado naagta ilmaha aleh uu guursaday sida haalibkaa naag ilma yar lawey haba ahaatee ilmaha yaraagii iyo weynaantoonana gabadhii gabdhaheedii naag haysato wey marka odaygii yimaado gurigiina reerkiisagaa mas-uul ka wada noqdo ximaayadiisi iyo ricaayadiisi ay kusoo wada koraan waa sida haalibka haddaba kama laga fahmaya fii xujuurikum haddii gabadha adigaani kula soo korin oo meelo kale iyo reero kale ay jirtay reertigeedi iyo meel kale kusoo korta inaad guursan karta gabadheedii jamhuur ahlilcilmi waxay yidhahdeen salafan wa kharafan maya culamada qaar baa laga soo guriyey cali radia allahu canhu rag lamida ibnu xasmi inay qabaan sheekh naasir raxmatullahi caleh raggii qabay uu kamid ahaa in qaydkaasi muctabar uu yahay wuxuu sheegay maanica shanaad oo wuxuu yihi aw imtinaanin in gallabaysi liajli lmanna inuu shaygan la sheegay mafhuumkiisa aan la ictibaarinaynin haddii qaybtan qaydka lagu daray acdamu minnatan ay ka midna weyn tahay saa darteed loogu qayday macnaheed haddaba maaha qaybtii aan lagu soo darin ee mafhuumka hadalka ka baxaysa in xukunka ka baxaysa maaha waxa weye kani liziyaadati limtinaani baa loo keenay ilahay markii subxana watacala badda waxaa ka cuntaan lita'kuluu minhu laxman hilib dariyan oo daray ah cusub macnaha inaan laga cunaynin ma laga fahmayaa hilibkii qadiimka ahaa waxaa leedahay maya sababta dariyan waxaa loogu loo sheegay inay tahay ziyaadat limtinaan nimada ilahay uu kuleeya dadka inuu kaga sii waadixsan yahay ka kale wuxuu yihi maanica lixaad waxa weye aw wifaaqi lwaaqici ama waxaa jira inuu waafaqsan yahay arrintaas sidaa u jirta marka arrintu siday u jirtay buu xukum u siiyey habaysi kale hadday timaado ma la siinayaa xukum khilaafsan maya ilah wuxuu yhi laakin laa yattakidu lmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin gaaladii awliya mu'miniinta iyo kaxiga ha ka dhiganina xilliga waxaa jira minamti munaafiqiinta oo gaalada ka xigsanayay mu'miniinta aayaddaas kuwaasi ka hadlaysaye lagama fahmi karo gaalada weli inaad ka dhiganayso haddana mu'miniinta ka xigsanaynin inaad weli ka dhigan karto lagama fahmayo oo min duuni lmu'miniinadaasi waaqicii markaa jiray bay ahayde xataa weli in laga dhigto walow min duuni lmu'miniina maca almu'miniin lama ogola wa bacda almu'miniina awliyana ka dhigatan lama ogola marka hadalka mafhuumka min duuni lmu'miniina mafhuum ma laha sababtoo waaqicii xilligaa jiray ee waaqicadii tile la cilaajinayo la daweynaya la isku soo degay waa saahayd wuxuu sheegay maanicii toddobaad wuxuu yihi waljahli in jaahil uu ka yahay qofkan saa-ilka ah ee wax ku weydiiyey wuxuu ka jaahil yahay mas'aladan manduuqa ee u sheegtay laakin maskuutka canhuga mafhuumka u yaqaana waxaad ogtahay mas'aladan dhinacan kale inuu yaqaano oo shaadaaba laga jawaabtay waana mas'alo uu garanayo mas'aladii cagsi wuxuu ku weydiiyey tii mafhuumkeeda ahayd buu ku weydiiyey markaasaad uga jawaabtay ninkani wuxuu yaqaanaa xoolaha dibadda u foofay ee banaanka soo daaqay in zaka laga bixiyo laakiin kuwii guriga lagu caysinayey yuu ku yidhi zaka ma lagu leehay hadduu qofku yidhaahdo madhab qabo ah tii guriga lagu calfiye zaka ku waajibaysa hadduu yidhahdo mathalan macnaheedu ma aha tii aan guriga lagu calfinin inayna zaka ku waajibayn laga fahmi maayo waayo ninkan wuxuu taa uga aamusay in xukunkeedu kala duwan yahay maaha ee ninkan saa'ilkaa ee u jawaabaya yaa garanaya xukunka way waljahri ninkii saamic ahaa oo ka jaahil ah xukunka manduuqa laakin mafhumka yaqaana waxaa kaloo tusaale kalo lamid ah ilahi wuxuu xaaraamtinimay wa an tajmacuu bayna alkhtayn laba walaala guur inaad isugu geysaan ninkan inaan la wada guursan karin waa yaqaan laakiin laba gabdhooda walaalo oo addooma ku ah oo adigu leedahay labadooda gogol maga seexan kartaa uu ninkii weydiiyey waxaa tiri laba walaalo ah milkilyamiin nikaax laguma kulmin karo milkilyamiin gogol laguma kulmin karaan leh hadalkaa ma laga fahmayaa in nikaax haddayna milkilyamiin ahayn lagu kulmin karo maya sababta waa ninkan saamica masaa'ilkii way yaqaanaa mantuuqa ee mafhuumka uba noqon maanaca sideedaad u sheega wuxuu yihi wata'kiidi in la adkaynayo cinda saamici ninka maqlaya hadalka loogu adkaynayo masaada xukunka in la adkeeyaa la rabaa sidaa nabigu yiri alayh salatu salaam uu yihi laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhiri an tuxida calaa mayitin meyd inay isu basaasiso aan ninkeeda ahayn fawqa fawqa halaaati ayaamin saddex maalmood ka badan marka nabigu yahay tu'minu billahi walyawmi alaakhiri marka uu leeyahay macnaheedu tii aan rumaysana gaashahayd inay u banaan tahay maaha annagoo ku salaynayna gaalada inay mukhaatabin bifuruuci shariica yihiin marka leeyahay man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyu